xirfadda qurxinta dumarka cilaanka iyo naqshadaynta ayay noloshooda ku maareeyeen qaar badan oo kamida dumarka soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhaadhaab rayaaq bile maxamuud waxaan ahay gabdhaha ganacsada xerada qaxootiga xagadeera saaluun iga furan marna waxaan ahay macalimad oo barta gabdhaha xirfada anaan soo bartay cilaanka makeabka xirfadaha oo iskugu dhex jiraan misdheheenin heer intaa la ega ka gaaraysaa mise maalin baa macalin noqonaysaa rayaaq bile maxamuud waxay kamid tahay gabdhaha ka shaqeeya saaluunka iyo qurxinta dumarka hami iyo hadaf umaan lahan maalin un baan ku dhiirada inaan iska barto alxamdulilah ilaahi waa ii fududay waan iska bartay saaluun baan furtay anna waxaan hadda sii baraa gabdhaha aan awoodin inay qarashaadka iska bixiyaan waan iskaga tabarucaa arday badanoo soo saara way jiraan qaarkood saaluumay furteen haddo maasha allah ayagaaba isku filanbo qaar kaletan xaafaday ku shaqaystaan qaarna anigay bay ila shaqeeyaan qaarka ugu firfircoonaa walaahi hadda saddex saddex galaas camal aa baxda galaas lix iyo toban gabdhood toban iyo toddoba gabdhood aa halka galaasba baxda saddex taaran maana baxda hadda aaday u badan yihiin xisaabin kari maana fursadu maanan helin hay-ad inay igu qarash garayso anaa jaabkayga iskaaga bixiye gabdhahan ka barto oo qarashaadka jaabkaygu ahaa haddana gabdhaha qaarana awoodinaa jiro hay-adda wax yaroo kooban bay iska soo qaadataa hadda ay wax bartaa hay-adda naftarkeeda gabdhee noo keentahay wax u barnaa sidoo kale waa macalimad waxbarta hablaha kale sanadkii hore camal hadda gabdhe noo keentay waan u waxbarnay way baxeen galaaskaas gabdhaha kaleeto xaafadaha iska joogeen hay-adda soo qaadano lasoo qorino ayagana way noo imaadaanoo tii wax awoodan way iska bixisa tii aan wax awoodina wan barnaa oo iskugu dhex jiraan gabadha waa inay hami leedahay horta hami haddii leedahay qofka markuu hami leeya wax walba uu baran karaa haddase hami laheen maanta wax ma baran karta heerna isma gaarsiin qaab iska ayay kusoo baratay cilaanka galaasna oo maysan gelin waxayna sharxaysaa horumarkay xirfadeeda ku gaartay waxaan baraa gabdhaha cilaanka waan baraa makeabka sidoo kaleeto sida gabdhaha loo dhaqo tinta sida loo dabo aga badan iskugu dhex jira waan baraa inta saaluun maanta ugu bixi karaa la dhihi karo gabar aroosad haddii loo keeno ay hagaajin karaan inta waan baraa kama hagrado intaan aqaanani dhaqaalaha kooiyo toban qof aa guuri ku wada nool nahay kooiyo tobankan alxamdulilah kooiyo tobankaasaan ku maareeyaa wixiiga soo galo adii bilooyinka kugu horeeya markaas saaluun aa furanaysid shanta bilo u horeysa adiga inaa ismaaraysadaa loo baahan yahay goos kasta ma laha dadna ma helaysid hore kagama baranayaan shantaas bilood wixii ka dambeeyo aa wixii kaasoo galayana arkaysaa walaahi maalintii anaan cilaan baranaaye maan islehin hor sida hore usoo sheegaba macalimidaa noqonay oo saaliin weyna intaa furtaa dhex fadhiisanaysaa faadumo cadow qaasin waxay ku faraxsan tahay shaqadeeda cilaansaarka ah oo ay ku maarayso nolosha qoyskeeda shayda waxweynay ka bedeshe waxweynoo zaa'id ay ka bedeshe waxaan ku bogaadinayaa bulshada xagadheer ku nool gabdhaha aan xaafadaha iska joogaan inay ay bartaan xirfadda saaluunka gacanta lagu shaqaysanaayo waa mid oo noloshooda wax ka bedelayso ma adka way fudud wax kasta waa barashada qofka ku xiran imoo qofka qofkuu leeyahy hadafka uu leeyahy hamigu asaga ku jiro qoys iyo walaal iyo ehel saydana ku taakuleeya mugdiga galley nolosha haddii aan baran lahayn waxay uga duwan tahay waa xirfad fudud oo la ha yeeshee waxaa jira caqabado mararka qaar dabar ku ah shaqada riyaaqa iyo xirfadleyda dumarka ee xeryaha dabcan meeshan qaxooti waay magaalo maaha magaalada hadday tahay maanta inta annaga ku haysan daa magaalo ku haysan lahayn milyaneere ahaan lahayn qaxooti maadaama ay tahay oonan lahayn habeen camal hadda magaalooyinka markay gabdhaha awtina iska aadaan xalfaday aadaan makeabka marsaa meeshan shaqadeeda labiiy tobankay ku eg tahay waa in loo aroos un la galbinaa maahan mar marun shaqo iska jirin oo laiska la furaayo oo laiska xiraayaa jirta saas tahayna waan u dhabar adeegay shariifa sheekh aadan buulow oo kamida dumarka bartay cilaanka ayaa faahfaahisay shaqadeeda saaluunka waxaan ku shaqaystaa xilfadda cilaansaarka saaluunka loo yaqaano waxaan ugu shaqaystaa qaab oo xaafadda saaluunna magaalada hadda waan ku leeyahay xaafaddana wixii ii baahad waan uga maraya haa gabdhaha camal nimanka qurbijoogta ay qabaan camal markay nimanka wada imaanayaan way ii imaadaan waan u maraya waxaan ku maarayaa laba cunug noloshayda waxay u anfacday maadaama aan cilaanka hor u bartay marka hore isbedel weynaa ka dhacay maadaama aan cilaanka bartay saaluunka marka waxyaalo badana isbedela axado ibraahim fayow in ka badan shan iyo toban sano ayay kusoo guda jirtay qurxinta dumarka waxayna xustay qaar kamid a caqabadaha wajahay intay shaqadan ku guda jirtay walaa xifradan mar hore ayaan ku jiray dhowr shan iyo toban sano meelahaas waan ku jiraa ilmaha iskaaga korsadaa marka dhib fara badanna wuu leeyahay cilaanka cilaanka horta shaqo iska fudud waaye laakiin waxaa jira marmar in oo jirkaaga xataa uu maxaale kiimikada inay ku dhibto sidoo kale indhaa xasaasiya kaagaleyso jirka sidoo kaleete hadda waana shaqadii aananka barano waaye maasha allah laakiin ilmaha iskaga korsada marna waan helna marna waan waynaa laakiin waa shaqo iska fudud oo maasha allah oho ilmaha lagu korsan karo waa gabdhahan ayaa ku booriyay dumarka inay shaqaystaan bartaana xirfadaha qaybahooda kala duwan gabdhaha fadhiga intay ka kacaan cilaanka bartaan meekabka bartaan ay isku maareeyaan noloshooda heer dad badan baa ku imaanaya sida maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab